رحيمه رحيب للملتقى فاتكوا مرحبا مرحبا باللقاء في رحاب مكتب الدعوة للأصدقاء هذه جود تستمر في ارتقاء نستمر في ارتقاء ليسه من ليس عنفا ليس ضر حمد غليظ أولوياتها كل ما waa kulan si heersaraa loo soo agaasimay islamarkaana diyaarintiisa iyo iskudubridkiisa qaadatay maalmo xidhiir ah waxaa agaasimkiisa lahaa maktabka dacwada ee hoostaga xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose
رحيب الملتقى وهتفه مرعبا
kulankan lagu weyneynayo qur-aanka kariimka ayaa ka dhacay deegaanka kuunya barrow ee u dhow degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose ee koonfurta soomaaliya waxaana lagu qabtay masjidka weyn ee qub ah oo ku yaala bartamaha deegaanka kuunya barrow waxaa goobjoog ahaa masjidka warbaahinta noocyadeeda kala duwan oo isku howlay una soo qalab qaatay tebinta barnaamijkan quruxda badan ugu horeyn markaad soo gasho masjidka waxaa indhahaaga soo qabanayaan boorar lagu soo xardhay erayo iyo halkudhiyo ka tarjumaya waxaa halkan ka jira iyadoona si faahfaahsan uga arkayso waxaa la isugu yimid markaad akhriso qoraalada kulankan ayaa socday muddo laba maalmood oo xidhiir ah xafladan ballaaran ayaa waxaa ka soo qaybgalay culimaa uddiin waxgarad odayaal dhaqan mucalimiin qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiinta ugu sarraysa ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose يا أسود الدين قوموا حصنكم في الواردات ساحة القرآن كونوا كالجبال الراسيات ساحة القرآن كونوا كالجبال الراسيات
barnaamijkan lagu weyneynayo qur-aanka kariimka ayaa shacaar looga dhigay multaqo tansiil liahli tartiil kaasoo gebageba iyo afmeer u ahaa dowro ballaaran oo socotay muddo toddobaad ah uuna socotay mucalimiinta ama barayaasha goobaha waxbarasho oo ku yaala kuunya barrow shabeellaha hoose munaasabadan ayaa waxaa xiiso gooni ah u yeelayay su-aalo dhextaal ah oo aad u muhiimsan kuwaas oo dadka badankooda ay ka jawaabayeen ciddii saxda ama asiibta su-aalahan la siinayo hadiyado loogu talagalay bulshada ka soo qayb gashay kulankan oo isugu jiray carruur yaryar iyo rag waaweyn ayaa waxaa intii aan goobjooga u ahaa wejiyadooda ka dareemayay farxad aan erayo iyo warbixin qalinka loo qaatay aan lagu soo koobi karin in munaasabadan lagu weyneynayo kalaamka allah casa wajal ay xaadir ahaayeen dhammaan madaarista macaahidda iyo mu'asasaadka ardayda wax ka baratay ay goobjoog ahaayeen madaraso weliba ama macad weliba waxaa loo fariisay hab cajiib ah
نافسوا في المحكمات نافسوا في المحكمات waxaana kuu muuqanaya arday weliba oo wataa darees isku mid ah oo iyaga u gaar ah iyo boorar ka tarjumaya halkay ka socdaan oo ay wax ku bartaan haddaan ku horumarno maalintii koowaad ee kulankan oo loo qoondeeyey inuu socdo muddo laba maalmood ah cabdulkariim xasan oo ka socday madarasada iqra oo ku taala deegaanka kuunya barrow ayaa jeediyey kelimad muhiim ah oo ku baxaysay luuqadda carabiga daarneedna fadliga qur-aanka kariimka فإن القرآن العظيم هو الآية العظمى والمعجزة الكبرى الدالة على رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي تحدى بها الإنس والجن قال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وقال تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون تحيات المحبة والوداد وأنوار تشعشع في الفؤاد لحاذقنا الذي دوما تسامى sheekh aburuqiya oo ka mid ah culimmadii lagu martiqaaday munaasabadda kana socday jimciyadda qur-aanka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka warramay marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray barnaamijkan lagu weyneynayo qur-aanka kariimka ee loo taagan yahay in lasoo afmeero ikhwaani fillaah waxaan u fadhiynaa xaflad amba multaqa oo magaciisa la yidhaahdo multaqa tansiil ahli tartiib kaas oo looga talagalay in lagu soo gabagabeeyo dowradii ahayd alqimam liasxaabi alhimam oo ka socotay magaalada taan una socotay macalimiinta dugsiyada dhammaantooda iyo mu-asasaadka iyo gabdhaha macalimiinta ah dugsiyada iyo mu-asasaadkiba macalimiinta ka ah dowladii iida ahayd oo noo socotay iyo maraakiista dhammaantooda gabdhaha macalimiinta maraakiista ka ah iyo kuwa kale oo maxay ahayd maraa'ig maraakista dhigtaan dhammaantooda ayaa dowladda u socotay sheekh cali cabdilaahi sheekh cali katiin ayaa ummadda u bayaaniyey waxaa loo soo dejiyey qur-aanka kariimka waxaa loo soo dejiyey rabbi subxaanahu wa tacaala asagaa noo sheegay kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaatihi waliyatadakara ulul albaaba ciwaankeenna wuxuu ku saabsan yahay hadda qaybta ugu dambaysa waliyatadakara ulul albaab dadka caqliyaasha u saaxiibka ah ee indhergaradka ah ayaa qur-aanka ku waansama tadakurkuna waa alcamalu bihi qur-aanka in lagu camal falo oo la fuliyo qur-aanku waxa uu tilmaamayo la rumeeyo waxyaalaha uu ka hadlayo waa in qur-aanka axkaamtiisu ay socoto oo dadku ay ku camal falaan intii uu socday kulanka waxaa markiisa mimbarka lagu soo dhoweeyey sheekh fu'aad maxamed qalaf kaasoo ku qornaa kelimad ka hadlaysa fadliga ay leedahay qiraa'ada qur-aanka kariimka
أما فضل قراءة القرآن والله سبحانه وتعالى وحيابها اللوغو دواذا كوغوا وين بكمد يهي قرآن كان كريم كان إلا أخريه لأنه كلام رب العالمين قرآن هو كلام كالله سعود جيهي وحلوغو دواذنا وكان أغو شرف فضن سان شكي كجيرين قفك الدنيا دا قرآن كو أخريه كو عمل فلاح وحا أوليه هي نور الدنيا آخر بقى أما فضل قراءة القرآن وتعليمه لما كوبي كرو هل حرف أو كتاب كالله نكي أخرية ثمن حسنة أيوليه وحو النبي يري ألف لام ميم أوران ما يوا حرف لكن ألف هو حرف لام كنا هو حرف ميم كنا هو حرف صد حسنة أيوليه ugaas ibraahim maxamed nuur oo ah ugaaska beesha ciroole ayaa bogaadiyey kulankan iyo cidda soo qabanqaabisay maktabka dacwada harkad shabaab mujaahidiin iyo wilaayada gobolka iyo in allaale intii la shaqaynaysay dhammaan allaha xifdiyaan leenahay ajarkoodin allaha badiyo walaalayaal dadka meeshan fadhiyo waa dadkii la diyaarinayay loona diyaarinayay inay ilaahay raalligeliyaan oo aynu hoos u dhigaan baybalka iyo waxa gaalada maanta aynugu dawawaddo
في الملتقى وتقسموا أجمل كل ما فيه يكمل باغي الخير فأقبل بين الإخوة mar kale maalin kale iyo isla kulanka wejigiisa labaad oo ka dhacay masjidka weyn ee quba waxaan u qalab qaatay kulanka anigoo diyaarsay qalabkayga asaasiga ah ee shaqada qaybta labaad ee kulanka lagu weynaynayo qur-aanka kariimka ee ka dhacay deegaanka kuunya barrow hordhacna uu ahay dowro socotay muddo isbuuc ah taasoo ay qaateen barayaasha xarumaha waxbarashada ee ku yaala deegaanka kuunya barrow التقى يزهو شذا ببرامج تعلو المدى في ملتقى يزهو شذا ببرامج
sidaan horayba u soo sheegnay maalintii koowaad ee barnaamijkan lagu weynaynayay qur-aanka kariimka waxaa albaabada u xirnaa ragga maalintii labaad waxaa markooda kulanka loo gooniyeelay dumar aad u badan oo tiro aan lagu soo koobi karin multaqaha si la mid ah kii hore waxaa goobjoog ah ardayda wax ka barta goobaha waxbarashada ku yaala deegaanka kunya barrow sida madaariista macaahidda iyo mu'asasaadka kuwaasoo soo bandhigay qiraa'aad kala duwan oo qur-aanka ah khudbaad xiise badan oo carabiga ah oo dhegaysigooda aan ka caajisaynin oo xamaasi ah anaashiid kala duwan oo waaqic ah oo multaqahana taabanayay iyo su'aalo dhextaaloo la weydiinayay ardayda iyo dadweynaha kuwaasoo jaa'iisooyin lagu bixinayay waxyaabaha intii aan goobjoogga u ahaa isoo jiitay waxaa ka mid ah marka xiriiriyaha su'aasha weydiiyo dadweynaha waxaadna arkaysaa tobannaan dad ah oo u baratamaya ka jawaabista su'aasha mana arkin su'aal la weydiiyey bulshada soo xaadirta iyo ardayda oo aan loo soo istaagin ka jawaabisteeda waxaana halkaas iga soo naasa caddaaday in dumarka kuwinya barhow ay xoogga saaraan waxbarashada dhinaca diinteenna suubanna ay ka dhisan yihiin taasoo mid udub dhaxaad iyo sal adag u ah nolosheenna adduun iyo aakhirana uu ka faa'iidayo basharka allah subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aankiisa kariimkaa ku yidhi ma sima yihiin qofka wax bartay iyo kanaan waxba baran dumarkoon keliida ragga ayaa bandhigyo la taaban karo miro dhal ah wax kool ah madasha kula soo bambaxeen iyadoona martidii goobjoog u ahayd ay la maqsuudeen bandhigga oo ahaa mid heer sare ah kulankan xoogga lagu saarayay qur-aanka kariimka fadligiisa iyo tadabburkiisa multaqahan loogu magacdaray dadka qur-aanka u saaxiibka ah waxaan ka cudur daaranaynaa inaan soo gudbin karin dhammaan codadka marti sharafta wakhtigaan haysan awgeed
والأحباب تحلو الحياة بملتقى وبطاعة تسمو ardayaad lagu magacaabo zahra ibraahim nuur oo ka mid ahayd ardayda ka hadashay multaqaha ayaa jeedisay kelimad muhiim ah oo kasoo qaybgalayaasha soo jiidatay قدوة الأمم وقمة الهمم ودرة المقربين والأحباب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الآل والأصحاب ما هبت الرياح بالبشرى وجرى بالخير السحاب وكلما نبت من الأرض زرع أو أينع ثمر وضاب انطلاقا من قول الله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين umu jacfar oo ku hadlaysay afka mucalimiinta qaatay dowladda ayaa ka warrantay marxaladihii kala duwanaa ee soo martay dowladii ay qaateen multaqaa ka hor waxayna ugu dambayntii umu jacfar bayaanisay oo ay ka warrantay duruustii ay soo qaateen oo ay ka faa'iideen عناية السلف بالقرآن أنكو قادني دورة معلوماتك أخلاق حملة القرآن أنكو قادني مهارات القراءة والكتابة أنكو قادني صفات المعلمة الناجحة أنكو قادني أحكام الصيام وأكو قادني وانكاس الأسماء والأحكام أنكو قادني وحكلاكو قادني الإدارة sheekh cabdisamed abuu cabdiraxmaan ayaa shaac ka qaaday dowrka dumarka muslimaadka ay ku leeyihiin jihaadka caalamiga ah ee wado xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo la iskaga dafcinayo dowladda federaalka maamul goboleedyada iyo shisheeyaha jinsiyadaha kala duwan leh kuwaas oo xusul duubaya sidii hagardaamo dhagaraysan ay u qooli lahaayeen ummadda soomaaliyeed waxauna u mahadceliyaa haweenka muslimaadka ee garab istaagga u muujinaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa kaloo gabdhaha doorkooda aan la dhayalsan karin ka mid ah ay ku leeyihiin dacwada iyo khayrka iyo halganka socdo jihaadka kaalinta ay ku leeyihiin gaar ahaan gabdhaha kuuyan barrow oo mar kastaba ay u diyaariyaan oo maalmo ka hor laga wareejiyey kaalintaasna waa leediin ogaada waana idinkaga mahadnaqaynaa had iyo jeer hooshama waa u taagan tihiin iyo culayska aa naga xambaarteen ilaahay subxana wa tacaala ha idin barakeeyo waxaa kaloo ka mid ah dowrka gabdhaha muslimaadka ay leeyihiin bulshada dhexdooda ay ka hayaan tarbiyatu lawlaadi owlaadda inay tarbiyeeyaan jiilka soo kacaayo بسمة في هنا دعوة من ضياء جدد العزم في ملتقانا بنا بسمة في هنا دعوة من ضياء جدد العزم في ملتقانا barnaamijkan lagu weyneynayay qur-aanka kariimka oo ah wax la weyniyo kana ugu weyn ayaa ah kii ugu ballaarnaa ee laba maalmood ee xiriira ka dhaca deegaanka kunya barrow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa ku soo dhammaaday jawi farxadeed oo aad u qurux badan iyadoona dadka ay isku marxabaynayeen markaay tegayeen maadaama aynu ku wada jirno bishii barakaysaneed ee ramadaan oo ah marka la soo dejiyey qur-aanka kariimka qaar ka mid a mas-uuliyiintii ka soo qaybgashay multaqaha ayaa inoo sheegay inuu ku soo beegmay xilligii loo baahnaa maadaama lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan oo bilaha kale ay wax badan ka duwan tahay waxaana la isla qiray inuu yahay kulankan kii ugu ballaarnaa ee dhowaanahan martigeliso kuunya barrow shabeellaha hoose soomaaliya التقانا بنا بسمة في هنا دعوة من ضياء جدد العزم في ملتقانا بنا بسمة في هنا دعوة من ضياء جدد العزم في ملتقانا بنا بسمة في هنا دعوة من ضياء جدد العزم في ملتقانا بنا صحبة الخير نور يشع سنا سعد قلبي